barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah tobanka bisha disembar sannadka labada kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah wiil ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho ku dhaqan oo soo bandhigay baabuur yar oo taangi u eg oo isagu sameeyey waxa ku dheliyey ayuu ka hadli doonaa iyo cidda uu kaga dayday sidoo kale
xirfaddan run ahaantii waxaa igu dheliyey dalka ruushka waayo dalka ruushka wuxuu soo bandhigtay toddobaatan kun oo taangi annagoo maantay dal qaaradda afrika gees uga yaalla meel istaraatiijiya ku yeelanahay haddana ma lihin hal xabo taangiyaho xataa la riixahayo waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro tababar ku saabsan caafimaadka loogu qabtay magaalada borama inta barnaamijka uu socdo waxaan sidoo kale ka marnayn dhinaca heesaha heesta aan idin haynana waxaa maanta ay tahay
intaanu shubdhigi lahaa dhisiida carmad lahayd intaan ku dhowow lahaa ayaad ka dhaqaaq lahayd
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
afhayeen u hadlay kooxda mucaaridka xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa sheegay inay wadahadallo dheeraada la furi doonaan dowladda yeman haddii ay wadahadalladaasi nabdeed ee hadda labada dhinac uga socda waddanka swiden ay guulaystaan maxamed cabdisalaam ayaa yidhi haddii wadahadalladan ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni waxaan samayn karnaa wadahadallo dheeraada oo bilaha soo socda ayuu yidhi qaar ka mid a qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah inay isweedaarsadaan maxaabiis islamar ahaantaasina dib loo furo dekada sanca
wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga caadil al jubayr ayaa gaashaanka ku dhiftay codsigii ay dowladda turkiga sacuudiga uga dalbatay inay ugu soo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ah rag looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan dilka wariye jamaalka shigje isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada riyaad ayuu al jubayr sheegay in sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan gelin dowlado kale toddobaadkii hore ayay maxkamad ku taalla turkiga soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa sacuud al kahataani oo la taliyo sare u ahaa amiir maxamed bin salmaan iyo madaxii sirdoonka sacuudiga axmed al casiiri labadani sarkaal ayaa ka mid ahaa koox saraakiil ah oo uu boqorka sacuudiga xilka ka xayuubiyey taasoo loo arkay tallaabo uu sacuudiga uga jawaabay dilkii wariye jamaalka shigji loogu geystay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul bishii oktoobar bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye jamaalka shigji uu amray amiirka leh dhaxalka boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysanna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka aan idinku hayno maanta waxaa magaalada muqdisho ee qaybo ka mid a soomaaliyaba kusoo badanaya dhalinyaro da'yar oo soo bandhigay qalab ay sameeyeen kuwaas isugu jira kuwa ay iyagu soo alifeen iyo kuwo kale oo ay meelo kale kaga daydeen cabdulaahi maxamed cali waa wiil dhallinyaraah oo ku nool magaalada muqdisho waxa uu dhowaan soo bandhigay gaari yar oo taangi u eg oo ay dadkuna la dhaceen farsamadiisaasi waxaa uu la kulmay wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir okey oo ugu horreyntii weydiiyey waxa ku dheliyey inuu howshan bilaabo cabdilaahi iyo waxa uu ku raceliyey
xirfaddan run ahaantii waxaa igu dheliyey annaga run ahaantii waxaanan waxaan ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee xirfadleyda ah waxaa kaloo barnaamijkan taangiga inaan sameeyey maanta igu dayey dalka ruushka waayo dalka ruushka wuxuu soo bandhigtay toddobaatan kun oo taangi annagoo maantay dal qaaradda afrika gees uga yaalla meel istaraatiijiya ku yeelanahay haddana ma lihin hal xabo taangiyaho xataa la riixahayo marka waxaan rabaa inaan dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan idhaahdo war danta danta gaar ahaanee danta guud ha laga hormariyo si aan si aan u gaarno si aan ula jaan qaadno caalamka kale ee teknolojiyadda casriga iyo waxyaabaha waxsoo saarka leh ku haminahaya kuna tala jira
maxamed waan u imaanayaa gaarigan iyo saad u samaysan laakiin makaanigaad ahayd ee gaadiidka iyo farsamada baa ka shaqeynaysay inaad dhankan hubka gaadiidka dagaalka aad u wareegto maxaa kuu dhaliyay wallaahi dhinkaas inaan u wareego waxa keliya oo ugu dheliyey waxay tahay yacni maadaama maantay ummadda soomaaliyeed ay tahay ummad yacni la kala qoqobay ummad la kala eh, yacni meelo kala duwan laga kala dhigdhigay isagoo dalkii uu mid yahay haddana dhowr daloo haddana midowday laga dhigay waxaa igu dhaliyey inay ummadda soomaaliyeed ay mid tahay inay ummadda soomaaliyeed hadday gacmaha isqabsadaan ay isku duubmaan aan dunida la jaanqaadi karno inaan dhallinyarada soomaaliyeed ay noqdaan dhallinyaradii dalka hogaaminayay ma ahan dhallinyaradu inay dalka iskaga cararaan waayo haddaad dalkaaga ka cararto waxaa xaqiiqo ah in dalkaagii wax kuu dhaama aadan arkayn taangigan aad samaysay aada buu usoo jiirtay indhaha qaabo badanoo maaragtay eh, taangigii saxda ahayna wuuba leeyahayo silsiladii eh, dhuuntii dheerada taangiga maaragtay hantinga wax walbee la isdhihi kara taangi uu yahay marka sidee baad ku samaysay xaqiiqan taangigan waxaan ka fakarahayey barnaamij kale iga horreeyey taangigan marka hore intaana soo saarin oo la yidhaahdo barnaamijkaas wuxuu ahaa baaskil badeed xaqiiqan markaan fiirshay eh, xaaladda jirta waxaan ka waxaan u fakarahayay horta taangigaas inaan soo saaro muddo toddoba bilood siddeed bilood eh, ku dhow waxaana xaqiiqaha marxalado badan aan la soo maray eh, dhowr waxyaabood oon markii hore aan ku bilaabo waa iga hallaabeen sidaasay tahay kama caajisin kamana niyo jabin waayo waxaan ogahay maantay haddaan bahalkaas u dhabar adaygo haddaan u dhabar adaygo inay dhallinyarada soomaaliyeed inay ku baraarugahayaan inay wax walba samayn karaan inay
matoor baa saaran guuhaya eh, dhaqaajinaya matoorka muxuu ahaa matoorku waa matooradan caadiga ah oo mootooyinka iyo matoorkaas iyo waxaa jira kambiyo kaleeto matoorka markaa geerka matoorka kambiyihiisa iyo wixiisa waa isku dhegan yihiin oo waa iswataan laakiin waxaan kusii daray oo kale kambiyo kaleeto laba kambiyuu leeyahay kambiyaha matoorka markaa geerka ka geliso kambiyaha kaleetana inaad geer geliso kaa rabaa marka kambiyahaas kale muxuu awood siinaa wuxuu awood siinaa meeshii siliskii iyo awooddii iyo lugihii iyo wixii inay si awood ahaane inay iskula shaqeeyaan inay wax walba oo ka hor yimaada inuusan siliskaasi u istaagin oo rajiistaruu leeyahay rajiistaradaasna waxyaaba waxaa jira mararka qaarkood uu soconayo rajiistarka meel looga daro markaad aragto alla leeyahay bacaadku inuu ma- meel bacaad saa'id ay tahay meel badhan loo taabto waxaa jira oo uu siliskaasi istogahayo marka lugaha marka waxaasoo dhan waa u samaysa waxaasoo dhan waa- marka bacaad ma gelayaba maya bacaad ma gelayo qodax iyo dhagax iyo waxa uu istaagahayana ma lahan intaba waxa waaye waa waa kor jeexa Eh, maxamed xirfadaadii aa lahayd eh, eh, cabdulaahi xirfadii aa lahayd eh, la xiriirtay eh, farsamadaadii makaanignimada ama ha noqoto gaadiidka iyo ka shaqaynta keerishada hadda waxaad u wareegi doontaa eh, ruushkaa la tartamaysaa oo gaadiidka dagaal raadinay waxaa xaqiiqo ah inaysan hamigaygu ahayn mid yacni ku kooban meelaha dhadhow ee maantay dhallinyaradeenna soomaaliyeed lagu sii jeedshay waxyaabahan dhallinyarada soomaaliyeed maantay balwada gooni gooniya iyo waxaasay kusii jeedaan laakiin aniga indhahaygu waxay kusii jeedaan indhaha waxay kusii jeedaan wadamada horumaray sidee dhallinyarada soomaaliyeed aada hormuud ugu noqon kartaa sidee dhallinyarada soomaaliyeed ee maantay waxyaabahaas micno darrada kusii jeeda sidee alleleh ugu iftiimin kartaa si ay dhallinyarada soomaaliyeed ay berri ay fahmaan dalkan inay iyaga leeyihiin dalkan ay mar walba kasii socdaan inay dalkooda gudihiisa ay wax walba kusoo saaro karaan insha allahu tacaala waxaanan rajaynahayaa baabuurta muqdisho taalla qaar ka mid ah inaan haddii ilaahay idmo sanooyinka soo socdo ama bilaha soo socdo inaan dhisaynkooda bedeli doono insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed cali oo ah wiil dhalinyaro ku dhaqan magaalada muqdisho islamar ahaantaasna dhowaan soo bandhigay gaari yar oo taangi u eg oo uu farsameeyey wuxuu u warrameeyey cabduqaadir maxamed cabdulla halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a markan dhinacii heesaha haddii aynu jalcino fanaanada yurubgenyo iyo heesteedii intaan u shub dhiig lahaa
intaan u shubdhigi lahaa dhisiida carmar lahayd intaan ku dhowow lahaa ayaad ka dhaqaaq lahayd
heestaasi dabacsan ee intaan u shub dhiig lahaa iyo codka yurub geeniyo haddii aan intaasi kaga gudubno haatanna aan dib ugu laabanno warbixinadii in ka badan afartan dhalinyaro ah ayaa ka faa'iideysatay tababar ku saabsanaa ka hortegidda xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan oo lagu soo gebagabeeyey magaalada boorama wariyaheena gobolka owdal haashim sheekh cumar good ayaa tababarkan ka wareystay agaasime ku-xigeenka waaxda caafimaadka guud ee somalilan maxamuud yuusuf warsame ee tababarkan waa tababar aada u muhiim ah ee laguna siinayo ka qaybgalayaasha oo ah ee dad xirfadlayaal caafimaada ka shaqeeya goobaha caafimaadka ee cusbitaalada iyo m c hda rugaha gobolka oo dhan ee lagaga siinayo aqoon ku saabsan ee ka hortagga iyo daaweynta xanuunada ku faafa nadaafad xumida iyo ee biyaha aan nadiifta ahayn oo la isticmaalo xanuunadaas oo ay bulshadu u nuglaan karto in ay ku keenaan inta badan safmar iyo waxawey dad badani in ay u xanuunsadaan taas ayaa lagaga hortegayaa siiba dadka u nugul xanuunadaas oo ah hooyooyinka iyo ubadka iyo dadka da-da ah taas buu ku saabsan yahay wuxuuna soconayaa muddo afar maalmood ah waxaana ka qaybgelaya dadkaas aada waxaanu uga mahad sheeganaynaa isuduwaha gobolka isuduwaha caafimaadka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka doctor mustafe muumin oo waxa weeyaan maaragtay aada maaragtay noona soo dhoweeyey hawshaasna si fiican noogala qayb qaatay tirada ka qaybgelaysa iyo meelaha ay ka yimaadeen ma noo tilmaami kartaa waxaa ka qaybgelaya tiro waxa weeyaan ilaa afartameeyo ilaa kontomeeyo meelahaas ah oo waxa weeyaan ka kala imaanaya dhammaan gobolka oo dhan oo waxa weeyaan degmooyinkiisa rugaha caafimaadka ee ku yaala cusbitaalada iyo m c hyada degmooyinka baki lughaya saylax boorame rugaha caafimaadka ee ku yaala ayay ka qayb dadkii ka shaqaynayay mas-uuliyiintoodii ayaa ka qaybgelaya waxa weeyaan waa dhakhaatiir waa umulisooyin waa kalkaaliyaal waxa weeyaan waa shay baadhiistayaal dadka noocaasa weeyaan marka tababarka noocyadan oo kale aad qabanaysaan ee aad u qabanaysaan dhallinyarta caafimaadka yaa idinka caawiya ka wasaarad ahaantiina
aad baad ugu mahadsan tahay su-aasha maxaa yeelay marka howlahan oo kale loo baahan yahay waxay u baahan yihiin waxoogaa tashiilaad ah oo qofka imaanaya la siiyo iyo marka uu noqonayo iyo maaragtay waxoogaa faralaaba shaqaalaha la siiyo waxaa aada nooga caawiyey oon aada ugu mahad celinaynaa ilaahay ka sokow hay-adda unisef barnaamijka wooshka iyo saraakiisha ka shaqaysa ayaa maaragtay arintaa aada noogala shaqeeyay dhammaanba hay-adda unisef iyada ayaana ah cidda barnaamijkan inta badan kaalmada fiican ka geysata oo waxa weeyaan aanu la kaashano tababarada iyo kormeerada marka aanu samaynayno ee la samaynayo sahaminta ama ilkuhaynta ee dilaaca xanuunada noocan oo kale ah ee ku faafa waxa weeye nadaafad xumida iyo biyaha sarhaysan oy dadku isticmaalaan tababarkan aad u qabanaysaan dhallinyartan amase saraakiishan caafimaadka ee ka shaqaynaysa degmooyinka gobolka hawdal maadaama uu ku saabsan yahay nadaafad darrada iyo biyaha xun oo la isticmaalaa cudurrada ka dhalan kara ka hor tababarkan ma samayseen wax wacyigelin oo bulshada aad ku baraarujinaysaan howluhu way kala yara qaybsan yihiinoo waxay weeyaan waxna waxaa leh wasaaradda dhexe xafiiska wasaaradda dhexe iyo qeybahaas ayaa leh qeybna waxaa leh gobolka gobolka waxaa jooga saraakiil aada u firfircoon oo ku maaragtay howlan si joogta ana uga wacyigeliya bulshada meelaha ama ilaha ay ka soo gelayaan xanuunada bulshada dhexdeeda ku faafa waxaa jira barnaamij la yidhaahdo barnaamijka la xidhiidhidda bulshada ama baraarujinta caafimaadka ama c o d kaas oo waxa weeyaan ku wajahan bulshada in laga wacyigeliyo waxyeelada cudurada nooc kastaba ha ku faafeen marka waxaan filayaa sarkaalka wasaaradda u qaabilsan wacyigelintaasoo gobolka jooga waxaa la yidhaahdaa doctor xamse cabdulaahi ayaa la yidhaahdaa marka si joogtaa bay u sameeya marka annagu marka aanu nimaadno waxa aanu ula nimaadnaa wax ka baxsan waxa sarkaalkaas uu samaynaya waa tababar waxa weeyaan waa qofkii xanuunsada sidii loo maarayn lahaa waxa weeyaan waa sidii isha loogu hayn lahaa xanuunadan safmarka sameeya oo ku faafa qaabkan aynu sheegnay oo ah nadaafadda iyo biyaha marka ay xumaadaan sidoo kale waxaa ka mida dhallinyarada xirfadlayaasha caafimaadka ee ka faa'iidaysanaya tababarkan cabdicasiis maxamuud askar oo ah maamulaha shaybaadhka cusbitaalka t b da ee boorama ahna guddoomiyaha ururka somla ee gobolka awdal inta badan maadaama adigu aad nin tahay shaybaadhista oo meeshii baadhista jooga maku soo maraan dad biyaha aan nadiifta ahayn xanuuna ka qaada shaybaadhka makugu soo maraan markaad baadhista aad samaynaysaa haa walaal haashim kolley aday anagu markaan joogayey isbitaalka guud qaybta shaybaarka aan ka ahaana mas-uulka waxaan la kulmi jirnay dad mar kasta kusoo suwamay caano ama waxyaalaha ay ka cabeen oo de caanahaas waxay keeni karaan waxyaalahan iminka laga sheekaynayo kale weeyaan oo waa hygiene and sanitationka oo buur noqday marka waxaan ku talin lahaa bulshadu maadaamay sumowgaa faraha badan lagu jiro inay weelka iyo waxyaalaha agabka ay isticmaalayaan ay aad u nadiifiyaan oo mataqaanaa muhiimadna u leh bulshada
kaasina waxa uu ahaa agaasime ku-xigeenka waxda caafimaadka guud ee somalilan maxamuud yuusuf warsame oo u waramayey waryaheena magaalada boorame haashim sheekh cumar good haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo hayay jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay nuur kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno xubinta ciyaaraha inteeda badan maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kulankii taariikhiga ah xiisaha badnaa ee shalay gegada zandigo barnabeo stadium ku dhex maray kooxaha reer argentiin ee boco juniors iyo river blade ee fainalaha koobka libadores kaabka loo yaqaan ee dalalka latin america gaar ahaan kuwa koonfurta maraykanka ay ciyaaraan oo iyagu faynalihii markaasi dheelay lugtii labaad iyadoo lugtii horena sida la xasuusta laba iyo laba ku dhammaatay ciyaartaas oo shalay ahayd mid xiise badan ayaa sababta loogu soo wareejiyey spain oo loogu dheeli waayey waddanka argentiin oo lugtii horeba lagu soo dheelay iyo sidoo kale cidda badisay waxaa ila qaada dhigaya arrimahaasi nuur xasan nuur oo barnaamijka maanta aan isla daadihinayno nuur kulankan ka waran ee coba libertoriuska ee labada wadan labada kooxood ee waddanka argentina ka dhisan boca juniors iyo river blade oo haddana dhinaca kale markaad fiiriso xifaaltan ciyaareed oo xoogan ka dhexeeyo aad iyo aad jamaalow horta labadan kooxood river blade iyo boco juniors ciyaarta ay ciyaaraan waxaa lagu tilmaamaa derbiga uga adag ama laba koox oo hal magaalo ka wada dhisan ciyaarta uga adag uguna xiisaha badan sababtuna waxaa lagu sheegaa in taageerayaasha labada dhinac ay aada u xafiiltamaan haddii aan usoo laabana ciyaartii shalay ee garoonka real madrid ay ku ciyaartay bernabo ka dhacay waxay ahayd lugtii labaad lugtii hore oo ka dhacday guriga boca juniors waxay kusoo dhammaatay koob iyo tobankii bishii novembar barbaro laba gool iyo laba gool ah laakiin laba jeer oo xigta ayay xiriirka kubadda cagta latin america iyo kan argentina ay baajiyeen is-araggii labaad oo lagu waday inuu ka dhaco garoonka kooxda river blade sabab la xidhiira rabshado ay sameeyeen taageerayaasha river blade mar ayay weerareen baska ciyaartooyda kooxda boca juniors halkaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qaar ka mid ah ciyaartooyda kadibna markii lagu guuldaraystay in laba jeer ciyaartaasi la qabto waxaa lagu go-aamiyey in loo soo raro spain oo taageerayaashii ciyaartooyduba ay usoo safraan ilaa iyo lix kun oo mayl meel ka baxsan gurigooda oo ah bonos aires ilaa maaragtay madrid spain marka ciyaartii shalay waxay ahayd ciyaar maaragtay aada loo wada sugayay oo adduunyada dhan ay isha ku haysay xiisaheeda waxaa jamaalow xitaa ka mid ahaa in taageerayaasha aysan fadhinin oo ay wada istaagsanaayeen intooda badan goolka waxaa la hormartay kooxda boco juniors ciyaartii shalay qaybtii hore ee ciyaarta waxyar ka hor intaanay dhammaan laakiin waxaa ka daba tagtay kooxda river blade waxaana xusid mudnayd in taageerayaashaydu ay xitaa qaarkood ooyayeen farxad darteed markii ay barbareeyeen weliba goolka aan kugu sii daray nuur waxaa goolka ay dhalisay river blade waxaa u dhaliyey nin yaqaana spain oo horena ugu soo dhelay barcelona oo weeraryankii hore ee barcelona lucas barrato oo ka dhigay ciyaarta gooli gool aad iyo aad waxaana sidaas ay noqotay in maadaama lugtii hore ay laba gool iyo laba gool kusoo dhammaatay guriga boca juniors ciyaartaana ay maraysay gool iyo gool in ay ciyaartu noqotay saddex gool iyo saddex gool sagaashanka daqiiqadna sidaa ayay ku dhammaatay waxaana loo baahnaaday in waqti kale oo dheeraad ah oo soddon daqiiqa lagu daro shan iyo tobanka daqiiqo ee hore waa ismar waayeen laakiin wax walba waxay isbedeleen shan iyo tobanka daqiiqo ee ugu dambeeyey kadib markii ay river blade keentay laba gool oo mid ka mid ahna uu aad u qurux badnaa waxaana ciyaartu ay sidaas kusoo gabagabowday saddex gool iyo gool marka waxay ahayd ciyaarta shalay mid taariikhi ah waxayna ahayd markii ugu horreysay muddo siddeed iyo konton sano ah kadib oo faynaalka koobka kooxaha horyaalada latiin america ay iskugu yimaadaan labadan kooxood river blade iyo boca juniors oo kooda dhisan magaalada buenos aires ee dalka argentina waa tahay eh, ciyaarta labada lug marka laisku darana shan iyo saddex waxaa ku awdranaatay eh, kooxda river blade oo ku guulaysatay koobkaasi eh, la- lana hooyatay marka la fiiriyo ciyaartooyda magaca leh ee kasoo qaybgalay daawashada ciyaartan waxaa ka mid ah oo gegada joogay sida warbaahintu ay qorayso ciyaaryahan leonel messi iyo pablo dibala oo juventus iyo eh, barcelona u kala dheela Eh, waxaa jirtay in sidoo kale ay boca juniors ay dacwad ka gudbiyeen river blade ka hor kulankani markii la baajiyey kulankii hore ee la rabay lugta labaad in la ciyaaro oo tag- taageerayaasha iyo kooxda ciyaartoydaba la weeraray oo uu ka mid yahay carlos tevers iyo kuwo kale oo ay ka gudbiyeen la- in ciyaarta la joojiyo guud ahaanba la kansalo oo sidaasna boca juniors loo caleem saaro koobka inay ku guulaysata laakiin waxaa diiday eh, maxkamadda ciyaaraha qaabilsan ee dalkaasi argentin oo dhahday waa in la ciyaaro kulankan Eh, waxaa sidoo kale jirtay in marka la dhaleecaynta ka sokow in lagu dheeliyay meel ka baxsan argentin oo taageeralaad fara badan ay awood u yeeli waayeen inay soo safraan in labada kooxood ay la siiyey ilaa iyo shan kun oo tikid ciyaartooydii eh, kooxood si ay eh, ciyaartaasi u daawadaan waxaa kaloo jirtay dhowr tikid marka labayo toddobaatan kun dad lagu qiyaasay oo taageerayaal ah oo sidaad sheegtayba ay wada taagnaayeen inta ciyaarta ka dhammaanaysay ayaa ciyaartaasi ka soo qaybgalay waayahay Eh, kulankaas haddaan halkaa kaga gudubno waxaa sidoo kale jiray kulmo kale oo ka dhacay horyaalada dalkaasi en, en, i- dalalka yurub sidoo kale en, naadiga kubadda cagta ee manchester city ayaa toddobaadka guuldaro la kulantay shalay zeriada ayaa la ciyaaray waxaa noogu sheegi karaysaa kulmadii zeriada la dheelay en, naadiga milan bareje ay mar kale gashay adoo soo aad iyo kulmay.
aad milan eh, barbardhac ayay la gashay goolala'aanaha kooxda torino waxaana weli ay ku jirtaa kaalinta afaraad haddii ay badi lahayd booska saddexaad ayay hal dhibic u jirsan lahayd kooxda inter ciyaarihii kale ee ugu muhiimsanaa haddii aan eegno waxay ahayd tii dhex martay kooxaha eh, atalanta iyo udines atalanta saddex gool iyo gool ayay kaga badisay udines saddexda gool waxaa u dheliyay ciyaaryahan duvan zabata waayahay aad baad mahadsan tahay xubinta ciyaarana halkaas inoo joogto dhinacii heesaha ayaan goordhow jallaaci doonaa waxaana eh, idinku soo maqan hees ciyaarihii ayaan intaas kusoo gabagabaynana
jamaal axmed ismaan ayaana nala socodsiinayay haatanna aan ku nasanno heesta ruun iyo codka maxamed xasan xuseen lafoole
heesaasi ruun ayaan kusoo gabagabaynaynaa fanaanka lafoole idaacaddeenni duuname barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo anigoo jamaal axmed ismaan iyo xasan nuur bukhaari waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo Thank afaadi dibka ila martay samirka ila qaybsatay amaanada dhuntay ballanta ila ofisay amaanada dhuntay ballanta ila ofisay abaalka adiga munay weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuur